magaalada muqdisho waxaa lagu soo gebagabeeyey khudbadihii ay jeedinayeen soddon iyo sagaal musharax oo u taagan xilka madaxweynaha soomaaliya oo doorashadeeda loo madlan yahay shan iyo tobanka bishan oo ku beegan maalinta axadda ee soo socota wariyaha v o eda falastiin axmed iimaan oo ku sugan magaalada muqdisho ayaa haddaba sawir guud ka siisay halka ay wax marayaan wariyaha v o eda ee halkan jooga maxamed colaad xasan
waxaa soo gabagaboobay shalay khudbooyinkii ay musharaxiinta u taagan xilka madaxtinimada ee soddon iyo sagaalka ay u jeedinayeen xubnaha golaha baarlamanka inkastoo baarlamanka aanu buuxin laakiin musharax walba waxaa u imaaneysay in ama rabta inay wax ka ogaato ama isaga taageersan oo dhagaysanayeen laakiin ma jirin baarlamaan dhammaystiran oo khudbooyinka dhagaysanayay magaalada labadii maalmood ee lasoo dhaafay waa ay kala xirnaayeen oo waa la xanibay qeybtan dhinaca eroboorka si dhaqdhaqaaqa musharaxiintuna uu usii socdo amnigana loo adkeeyo magaalada waxay ku jirtaa saacadihii ugu dambeeyey ee ololaha xarumaha musharaxiintu aaday u mashquul badan yihiin sidoo kale habeenkiiyaa moodaa in inta badan ay howlaha ololuhu ay socdaan amniga waa uu adag yahay cabsi badanna waa ay jirtaa isku socodkana waxaa moodaa dadka inuu aad u yaraado inkastoo maanta laga roon yahay marka la fiiriyo labadii maalmood oo lasoo dhaafay hadalhaynta ugu badan waxay tahay dhaqaalaha doorashada ku baxaya oo sida aada la socotid musharax walbaana laga qaado lacag gaaraysa afartan kun oo dollar isku geyna noqonaysa in ka badan milyan iyo bar dollar sidoo kale marka la fiiriyo doorashadii guddoomiyaha baarlamaanka ilaa iyo doorashada dhacaysa maalinta axadda ee shan iyo tobanka bisha may waxaa la filayaa iyadana in lacag aada u fara badan ay ku bixi doonto doorashadaasi sidaa la socotay dalka abaaraha ka jira dhibaatooyin bani aadamnimo culusaha dhinaca kale ka jira laakiin agaaraha iyo xaafadaha magaalada qaybaha ay musharaxiintu ka degan yihiin ayaa waxaa ka jira nolol ka duwan tan magaalada inteeda kale hadday noqoto dhaqdhaqaaqa ganacsiga iyo dhaqaalaha intaba dadku waxay aada u sugayaan shan iyo tobanka bisha may iyagoo rajeynaya in halkaasi ay kasoo bixi doonto ama lagu dooran doono madaxweyne cusub ama madaxweynaha haddii xilka haya muddada maaragtay shanta sano ah uu kusii joogi doono marka hadalhaynta ugu badani waa arrimaha doorashooyinka warbaahinta ha noqoto ha noqoto magaalada sideeda kale iyo goobaha musharaxiintan waxyaabaha ugu layaabka badan ee aada arkaysid waxay tahay in musharax walba markaa weydiiso tirada ama nambarka xildhibaanada uu haysto ay boqol iyo ka badan qofka uu kuu sheegayo markaas waa aad isweydiinaysid talow baarlamanka soomaaliya ma ilaa iyo kun ayuu gaaray falastiin axmed iimaan v o a muqdisho